waad mahadsan tahay amaradasan dabcan wasaaradda amara soo rogta aya wasaaradda amniga baan hoos tagnaa laakiin amarada wasaaradda bay qorsheynaysa waxaa kamid ah in maxaan ku yirahdaa amaro amaro xoojinaya amniga lala hadlayo dadka maheradaha gaadka loo leeyahay iskale gaadiidka iskale qaabka ay magaalada usoo gelayaan qaabka loo baarayo hoteelada gaarka loo leeyahay dadka iskale qaabka ay amnigooda usugayaan iyo tallaabooyinka laga rabo inay qaadaan iyo dee inahaas waxyaaba ku saabsano maadaama ay noqdeen on ka aan cadowga aan aan uga guuleysanay inay dee xarumaha muhiimkaah ee dawladda inay beryahan taargetgalayaan oo ay meelaha ay taargetka u ay tahay safki taarget shacabku leeyahay sida maqaayadaha shacabku leeyahay iyo hoteelada shacabku leeyahay waxaan ku qasbannahay inaanu facekaa labaad ka bixino haddaan shacabka maharada maharadahaasle aysan nala shaqeyno waxyaabaha iyo iyo iyo maxaan ku yidhaahdaa talooyinka la siinayo aysan qaadana lagama bixin karo marka amarada amarada wasaaradda bixinaysa waay waxay ahaayeen sidaa amar sidaa oo kale ah waa gartay haddii aan usoo noqdo weerarkii ugu dambeeyey oo kale markaanu eegno hoteelka ay ku qaadeen saxafi iyo hodheello kaleba waxaa dadku ay isweydiinayaan sida loogu baahan yahay in marka horeba la ogaado xogaha dhaqdhaqaaqyada kooxdaas marka maxaa hortaagan ama maxaa diidan in marka hore aad ka hortagtaan inta qaraxyadu aanay dhicin waad mahadsan tahay ridwan waxa weeye dadku waxay arkayaan ooy maqlayaan waxa dhacaya keliya nasiib daro anagoo professionaalku noo diidayo inaan markasta soo bandhigno waxaa laga hortegayo waxaan hubaa waxa dhacaya wax ka badan baa laga hortagaa boqol kiiba sagaashan waxaa dhacaya tusaale ahaan markaan kuu soo qaato sanadkan november labada kun iyo afar iyo tobanka ilaa november labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa laga hortegay marki tiro ahaan loo dhigo qarax iyo baabuur qaraxa iyo qof qof dilayay iyo bambo meel la gelinayo guud ahaan waxay gaarayaan laba boqol iyo sagaal laba boqol iyo sagaal isku day oo dad lagu dili rabay qaarkood oo qaarkood meel lagu qasri rabay oo qaarkood bambooyin geedka la gelinayo ah hadda laba boqol iyo sagaal oo oo isku day oo laga hortegay marka looma bandhigo wixii dhacay midkood ma dhama xataa saddex dibaar ma dhama marka laba boqol iyo sagaal saddex loo dhigo wixii dhacayo sanadkan iyo intaas waxa weeyaan farqiga udhexeeya baad garan kartaa marka waxa laga hortegaya baa ka badan ciidamadu waa shaqeeyaan xogaha waa la helaa barnaamij biritain ahay baa jiro magaalada hadda aan ka hirgelinay dagaalkuna wadanka o dhan uu ka socdaayo caasimada kaliya kama socdo waxaan leenahay marka dadku dadka qaar baa waxaa umuuqata meelaha madow laakiin anaga waxaan leenahay horadaan usoconnaa wixii dhici jiray marka loo eego iyo waxa dhacaya shaqo iskuma lahan boqolkiiba lixdan ka badanay hoos u dhaceen hadday noqo lahayd maxaan ku yidhaahdaa qaraxyadii hadday noqo lahayd isku dayidda dadka la dilayo hadday noqo lahayd bambooyinka waxaad la socotaa eriyada dawladdu maamusho ayay oo ay oo xarumaha dawladdu ku yaalla wixii ka dhici jira gawaari inta sanad ka hor dad iska dilay fakada ma dhicin waad la socotaa sideed bile lasoo dhaafay eriyadan dawladdu u badan tahay gaari inta qof dilay iska baxay amba maxaan ku yidhahdaa qof inta qof dilay iska cararayo fakaday ma jiro bal waa lasoo dili waayey magaaladoo dhan meel kasta ciidan baa taagan ciidan muuqda iyo kuwo aan muuqan oo ayagana maxaanku xaafadaha ku jira dhufaysyo badanaan ka bixin cadowga laakiin inay labadii bil saddexdii bilba mar maxaan ku yidhaahdaa intaasoo shay marka laga fashiliyo hal shay ay ku guulaystaan macnaheedu inaan shaqa socon maa waa gartay laakiin waxaan leenahay soomaalida wanaagga la qabta ha u muuqdo waa gartay laakiin anturyar haddaanu eegno baryahan dambe inay hodheelada ay maaragtay bartilmaameedsadaan maxaa sababo ay kula tahay
waa siday samayn jireen dadka kani sababtu waxaa weeyaan markii dhufaysyo badan laga bixiyey oo goobihii ay haysteen dawladda soomaaliya ciidamadeedu ay ku guulaysteen inay ka saaraan oo meelo yar la isugu soo reebay hamigoodii baa jabay marka hamigooda jabana waxay dhul ay difaacdaan iyo iyo meelo waaweyn ay difaacdaan waa iska dhaafeen istraatiijiyadda xooggana waxay saareen inay meelaha halbowlaha bulshada u ah ay ay ay ay waxyeelo u geystaan iyo meelaha shacabka iyo suuqyada qof marka u fikiraya oo aan dhul difaacanayn oo aan inuu guulaysto ka fikirayn ee u fikiraya kaliya inuu meel shacab isugu yimid hotel ama maqaayad ama suuq qarxiyo haddana qofka uu soo dira ay kasoo dhaadhiciyeen inuu inuu naftiisa do iyo gaari laga safray qof laga safray ay soo dirayaan waad gara kartaa dhibku sida uu adag yahay marka waxa sababtu ah waxa weeyaan inay meelahan oo kale ay ay taadudgarayaan waa ayagiioo jabay ayagoo hamigooda jabay ayagoo kusoo aruura meelo yaroo kooban oo inay guulaystaan aan rajeynayn waa marka gartay waa lax- laxdu markay dhimanaysay aada u- aad aad aada u rafasho kulushahay waa gartay waa marka wax sii dhimanaya waayo waxaana rajeynaynaa annaga waxaan ku xisaabtamaynana waxa weeyaan wax kasta inaan wax ka barano baan doonaynaa waana ka baranay inaan yarayna baan doonaynaa markii ugu horeysa waa in gudahooda ayaga wax laga fuliyo oo ayaga gudahooda loogu tago saldhigadoodu ay habsala yihiin ay kala shakisan yihiin ayagii waxaan la soconnaa waxa ayaga maanta dhex yaalla oo dagaalka dhex yaalla baan la soconnaa maalin kasta waxaa kasoo gelaya dad dad ajaanib ah ama dad soomaaliya baa kasoo gelaya maalin kasta waxay tusaysaa meesha istibraalka ay yihiin marka waa gartay waa shaqo gartay badanaa socotaa.
laakiin eh, laakiin waxa haddii dhacayana marka loo eego boqolkiiba boqolkiiba Aad- labaatan ma dhaha aad baa umahadsan tahay laakiin een, een, marka la eego ee, dabcan waxyaabaha ay samaynayaan een, waxaa dadka qaarkii ay isweydiin karaan arrimahan inay xataa qayb ka tahay in dagaalku aanu ahayn oo keliya dagaal ciidan ama dagaal hub oo loo baahan yahay in dhinacyadii kalena xoogga la saaro haddii ay tahay dadka fahamsiintiisa diinta islaamka haddii ay tahay in shacabka iyo ciidanku ay wada shaqeeyaan iyo haddii ay tahay xataa ciidamada kala duwan inay xiriir iyo wada shaqayn yeeshaan marka arrimahaas ma isleedahay waa lagu fashilmay Eh, rida waad mahadsan tahay arrimahaas way socdaan Eh, waxaad la socotaa anaga wadan dhismaaya oo aan ogan dhisnayn baan aan aa- wuxuu haddana uu- uu wajahayaa cadowga adduunka ugu adag laba dagaal baan ku jirnaa dagaal lagu dhisayo hay-adihii qaranka hay-adihii amniga iyo hay-adihii kale iyo dagaal looga soo horjeedo looga hortegayo cadowga ugu daran wax maanta ka eh, dagaalada ka socda adduunka marka howlaha wacyigelinta waa socdaan shacabkeenu maanta inkashala waa ka fiican yahay xogaha waxa laga helo waa asiga waxa guryaha kasoo saaraya waa asiga in yar oo wacin weli gaarin baa jirta ayagana waa ku socdaan xarumo oo arrimaha qaabilsa baan samaynay abwaaniintii qarka baa shaqaynaya wasaaradii warfaafinta baa shaqaynaysa oo idaacadihii qaranka iyo idaacadihii kale nationaalka ah baa ka socdaan barnaamijyada wacyigelinta dadka teleefona waxaan u furnay teleefona caadiga ay nagu soo gaari karaan oo xoolaha looga heli karo maalin kasta xogo dadweynuhu noo soo sheegaan dadweyne u dambanaya eh, eh, dalkooda xogo ay noo soo sheegaan waan ku howl doonaa waana lagu guulaystaa dhanka kale arrimaha kale dee firdoonka waa wax asaaska ah oo aan uga hortagno waa shaqada ugu badan ee socoto waayo shaqada ugu badan ee socoto ee guryaha looga saarayo ee lagu ogaanayo ee looga hortagaya arrimahaas waayo dadku waxay arkayaan ciidan muuqda ciidanka muuqdaani ma dhama anaga shaqadeena boqolkiiba labaatan ma dhama waxa muuqda oo arkaysaan boqolkiiba labaatan ma dhama waxaa ka xoog badan wax aan muuqan shaqada mu aan muuqan ee socoto marka waxaan leenahay eh, hal xadas iyo hal dhacdo oo dhacdo dadkeena mahan jebinayaan eh, mana ku niyad jebayaan eh, waana ho- ho- horabaana loo socdaa Waa gartay.
mararka qaar khaladaad baa dhacaya duruufta aan ku shaqaynayno awgeed duruufta aan ku shaqaynayno awgeed oo ah hay-ada aan dhisnayn oo hadda la gacan lagu dhisaayo gacan lagu dagaalamayo iyo dee cadowgan waa la socotaa wadanka ciraaq waxaa ka dhacaya wadanka ciraaq maalinkii saddex afar qaraxa ka dhacda ugu yaraan wadan aan weli burburin hay-adihiisa burburin buu ahaa adduunka oo dhan aan jooga haddana waad arkaysaa marka anaga soomaaliya waa nugula amaana hay-ad dadka aan la shaqeyno iyo hay-adaha adduunka aan la shaqeyno iyo dee dadku waxay leeyihiin adin adinkoon aan aad ka ka ka qalab yar eh, xilli socdaana ka baxaya qaabkaad uga hortegaysaan waa qaab lagu dhagan karo waa qaab wax laga bixin karo wax sidaa u hurdhiisgaraysaan ama aad u yaraysaan waa qaab wax laga qaadan karo dadkii oo sida saxa u- u- u fikirayaba oo oo oo- oo dhibku haystaba sidaa maxaan ku yidhahdaa odhanaya marka eh, waxaan leenahay eh, waa la wada shaqeynayaa intaas oo aan sii wadno ayaan kusii dabarjaray Waa siday shalay gartay, taas ulahayeena maanta taas taas taas taas u magacnaabay waa gartay ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo een, istaraatiijiyadda looga hortegi karo weerarada noocan oo kale ah ee xarumaha dowladda lagu qaadaayo hodheelada lagu qaadaayo mararka qaarkood goobo dadku ay ku badan yihiin lagu qaadaayo oo aad doonaysaan in een, laga hortago miyaa jirta Eh, khatarase hadda ma muuqan karaan een, maaragta weli kooxdaas inay inay weerarada noocan oo kalea sii wadi karaan koley qorshe baa jira qorshe oo oo oo oo looga hortegay arrimaha waa jiraan waxa ugu muhiimsanna waxa weeyaan waxa maanta la wajahayo waa gaari qaraxa iyo qof qaraxa kow istaraatiijiyada koowaad waa qalab aylay human intelligencega markaan oo kale keligii kaasi maahan ee qalabkaasna dawladdu waxa uu qaarna way heshay qaarna waa sugayna inaa soo gadan istaraatiijiyada waxaa kamid a in runtii barnaamijyada benisaynta ahoo tobantriyaha iyo kontontriyaha oo guryaha lagu ogaanayo in la dhamaystiro istaraatiijiyada amniyay kamid tahay cuduradan oo kale markay dhacaan waxaa loo baahan yahay in dadka in la gaaro qofka ugu hooseeya in la gaaro oo tirada ugu yare la gaari karo in la gaaro istaraatiijiyaad kaleo waxaa jira lagu faafinayo gobolada lagala dagaalamayo oo hadda maanta goboladii oo dhan aa dagaalka ku socdaa istaraatiijiyada waxaa kamid a in ayagii dad badan oo dhismadaal aha jire kasoo baxaya lasoo dhaweeyo ooatisbuufidiyey marka istaraatiijiyad baa jirta istaraatiijiyaduna markasta waxay la soconaysaa marxalada la marayo marxalada la marayo bay la soconaysaa shalay istaraatiijiyada shalay socoto waxay ahayd dhul badan markay haystaan istaraatiijiyadu qaar bay ahayd laakiin marka ay maanta dhulkii in laga bixiyey ay ay meelo gaarayaan oo oo oo yar ay joogaan oo ay wakti u helayaan inay weeraro bulshada dhaawacayo ay soo abaabudaan istaraatiijiyadu waa ka dugnaanaysaa marka waxaan rajaynayaa xilli dhow in lagu kala bixi doono dee intay nimankaanu nool yihiin inay qarax soo abaabulaan waa jiraysaa inay qarax soo abaabulaan oo ay qof ay khaldeen oo maxaanku yidhaahdaa ay soo direen iyo gaari inay qarax kasoo buuxiyaan waa soconaysaa laakiin same time waxaa badanaysa capabilitygeena iyo khibradaheena anigu hortegeyno ayaaba arkaas oo kala waa gartay meelaha ay ka dhacayaan oo anaga oo annaga naga baxsanna ilaa hadda waxaan aaminsannahay inaan wadamada dhibku dhibkaan oo kale ka jira inaan anagu u waroon nahay wax badan oo maxaanku yidhahda khibrad badan oo yeesan karsan inaan u waroon nahay arkaysaa haddii xataa lahanacaan waxaan kubaysanaa inaan yarayno khasaaraha ciidamadeenu hore bay ka galaan shacabkii hore ka badbaadiyaan awood uma helaan inay dadka dilaan marka tusaale kuusoo qaato lixdan nin ee hoteelka gashay tirada ay yihiin oo kale ka badan kuma guulaysan inay dilaan waxa ay hotel gudihiisa ku dileen qarixi koowaad marka laga reebo lix qof kama badna mana badna taas macnaheedu waxa weeyaan ciidankeena baa diyaarsan gurmadka bay u diyaarsan yihiin markii hore wax ka dhacaan inay cadowga sidii u kaargadgareen ay u yaqaanaan meelaha kale wax ka dhacayna waad gara kartaa meel lagu faana baan maraynaa meel ciidamadeena la dhiirigeliya baan maraynaa ciidamadeenuna ma niyad jabsana waayna shaqaynayaan xuquuqdoodana way helaan dawladuna way had had iyo jeer mar kastaba waxay ay ay ay maxaan ku yidhahdaa muhiimada koowaad siisaa sida ciidamadu maxaan ku yidhahdaa ay loo dhiirigeli lahaa loo shaqo geli lahaa xuquuqdooda ay heli lahaayeen duruufo gaara hadday jiraan waa duruufo wadankeena dhimay waa gartay ugu dambeyn wax wara oo aad ka haysaan burburkii dayaradii la sheegay inay ku dhacday duleedka afgooye wax xogaa oo aad ka hesheen miyaa jira wararka qaar waxay leeyihiin in al-shabaab ay u gacan gashay oo dadkii la afduubtay arrinkaas barbalanku u badan yahay mana doonayna hadda inaan ka hor dhacno waa artaana